asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkana dulqaad waa u diris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoonsi
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegantaha labayo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doona wararka ugu dambeeyey dhidwalka doorashada kuraas la shaaciyey ee magaalada gaalkacyo oo markaas biril ugu doonan doono magaaladaasi kuraas ugu adag ayaa la filayay in halkaasi ay ka dhacaan doorashadaasi yeeshee isbeddel ayaa ku mid warbixin ayaan kaga heynaa saaxiibayaal magaalada gaalkacyo doorashada bir la filaya inay ka dhacdo koonfur galbeedna kuraas ugu dambeysay ay shaaciyeen oo magaalada baydhabo maamulka ugu horreeyay ayuu noqon doonaa haddii uu soo gebagabeeyo doorashada xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo loo aasiyay shan iyo tobanka bishan inkastoo maamul goboleedyada kalena weli ay ku harsan yihiin dhinaca kale madaxda dowladda goboleedyada dalka iyo wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu eedeeyey agajiidka doorashada in waqtigii loogu talagalay ee golaha watashii qaran ee shan iyo tobanka bisha maarso ay ka agjiireen iyadoo markaasi lagu eedeeyey inay dana gaara ay leeyihiin dib u dhigistana arrintaas oo sababtay in lix iyo tobankii kursi ay taalla magaalada garbaharare ee gobolka gadoona weli maamulka jubbaland uusan shaacin
doorashadii maamul goboleed ayaa caqabad ku ah maamul goboleedadiibaa caqabad ku ah ra-iisul wasaarihiibaa caqabad ku ah ayagii baa isku haysta doorashadii in waliba dan gaara oo asigu leeyahay isirtalayahay wax dantiisa oo dalka iyo dadka u roodna fiirinaya idin ujeedaa midna ma jiro
barnaamijkeena caawa ayaan kusoo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale waxaa qayb ka ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay burburiyeen saldhigyo waaweyn al-shabaab ay lahaayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan oo barnaamijkeena dib usoo gudbi doonaa kulan looga hadlayay xalinta khilaafaadka ka dhashay doorashooyinka ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo maamulka degmada caabuud baaqan waxa uu ka hadlay waxqabad markaasi waxqabadka dhanka maamulka ee degmadaas arrimaha ammaanka iyo arrimo kale oo ku saabsan waxaad maqli doontaan gudoomiye ku-xigeenka degmadaas oo faahfaahin ka bixinaya sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa wasiirka gaadiidka ee dowladda sacuudiga soomaaliya ayaa maanta goobjoog ka ah heshiis ay markaas ay saxiixeen muqdisho ay ku wasaxeen sambank iyo shirkadda lagu magacaabo ibooks waan soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobadaas iyo soo koraad maqli doontaan oo qaybka madaxweynaha maamulka somalilan oo markaa safar ugu amabaxay dalka maraykanka cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir waa dana socodsiinaya kusoo dhawaada
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu luuyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuu joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
saxiibyal habeen wanaagsan ayaan hawdan kalahay barnaamijka hawleenka degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaliya nagala socotaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelinaa waxaan ku bilaabanaa arrimaha doorashooyinka ee madaxa shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo markaas meel xasaasa maraya dhinacyadu maamul goboleedda qaarkood ayaa markaasi ku jira waqti ugu dambeeyey inay kusoo gabagabeeyaan haddii aan ku bilaano koonfur galbeed guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa shaaciyeyda dowladka doorashada faraasida ugu dambeysay ee golaha shacabka waxaana guddiga koonfur galbeed oo qoraal ay soo saareen ay sheegeen in ay qabanayaan doorashada toddoba kursi ee ugu dambeysay doorashada golaha shacabka islamarkaana qabashada guddida soo xoraya ergada ay bilaabanayso maalinta markaa hadda ah maantaba ay bilaabeen oo sibti ah sidoo kale guddiga ayaa caddeeyey in diiwaangelinta musharaxiinta ee u tartamaya kuraas ay bilaabanayso afar tobanka bisha maars oo ku beegan maalinta talaadada ee toddobaadkan iyadoona isla maalintaa shahaadada la siin doono ugu dambeyn shan iyo tobanka ayaana lagu go-aamiyey oo ku eeg waqtiga lagu heshiiyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo markaa hogaaminayay madaxweyne cabdicasiif fakarein ayaa noqon doona maamulkii ugu horreeyey ee soo gabagabeeya doorashada kuraasa golaha shacabka baarlamaanka weytanaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo puntland ayaa dhankooda sheegay in ay markaas ay soo gabagabay doonaan si u dhaqsiyaha badan maalmaha soo aadan haddii ay suuragal ay tahay in jadwalkii loogu talagalay shan iyo tobanka bishan ay kusoo gabagabeeyaan jubbaland iyo hirshabeelland ayaa dhankooda waxa ay taalaa markaa kuraasta labada dhinac ee magaalooyinka beledweyn iyo joor oo kuraas ay ku dhiman tahay halka axmed midoobena uu kismaayo iyo garbahaareyba markaa weli aan la shaacin doorashada lix iyo tobanka kursi jadwalkeeda waana meesha caqabadda ugu weyn ay ka taagan tahay in doorashada halkaas ay ka dhacdo siyaabooyin kala duwan ayay dhinacyadu ay uga hadlayaan warar arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan goor dhow iyo waraysi xaaladdaas sida markaas dhinacyadu ee laga maarmaanka inay u maareeyaan aan kusii socono wararka doorashada galmudug ayaa markaas sii deysay ilaa iyo qabashada saddex kursi oo ka mid ah waraha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya kuraastaas oo markaas dhinacyadu ay si weyn isha ugu hayeen islamarkaana maanta la filaya in ay doorashadeeda ay dhacdo hase yeeshee isbeddel ayaa ku yimid oo markaas waxaaba la sheegay in doorashada ay dhic doonto maalinta birtaa inkastoo loolanka dhinacyadu ay markaa u muuqatay mid markaa kasii yaala xiisa dhacya waxaana markaasi kursiga ugu xiisaha badnaa u ahaa kursiga kub lixdan iyo sagaal oo markaas uu haddaba ku fadhiyey xildhibaan odowaa oo cabdiraxmaan odowaa wasiirka hore ee arrimaha gudaha mar soo noqday waxaana kula loolami lahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cabdaala hase yeeshee kadib markii la sheegay in uu markaa odayaashii dhaqankii uu u gudbiyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu iska tuuray taabadelkii inuu qaatay dhaqankii uu soo xushtay cabdiraxmaan odowaa uu kursigan guddooyinka mase wadooyinka soo dhaafay ku fadhiyay taas aweedna uu ugu dambeyntii shaaciixay inuu tanasulay booqashana ugu tegey kadib markii dhinacyadu tanasul ay ku qanciyeen haddaba dadka ah ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ka hadlaya isbedelka ku mid jadwalka ama kursiga sida loo filayay iyo sida markaa saameyntiisa isku dhacday wariyahena xasan laka oo ku sugan magaalada gaalkacyo ama markaasi deegaan maamulkaasi galmudug ayaa shacabka kuna mikrofon ula xaqaada isaguna weydiiyey aragtida ku aadan kursigaasi wax xiisa dilay
dadka ku nool magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay il gaara ay
in cabdiraxmaan al cabdaale uu u talafulo cabdiraxmaan in hadalelmahayo cidowaah waa uu waxbalyeelayaa waa u soo tahliyadaynayaa waa salaamayaa afariyo tobankii boqolka si qiimala ayuu yeelay si sharafla ayuu yeelay si wanaagsan ayuu sameeyey waa nin dhallinyaro ah oo aad u macaan oo aad u waxtar badan oo aad u wanaagsan oo aad u xaal baala dheer oo aad u qadyad wanaagsan maadaama uu ninkaas siyaasadda wax badan ku soo jiray soo maray caddala galmudug si weyn iyo si cadaalad badan wax uga qabtay soo maray waxtiyaalkii dhibka badnaa waxqabadka uu galmudug ka soo sameeyey labadooduba ay galmudug wax ka soo qabteen alcadaalana wax ka soo qabtay oo si fiican wax uga soo qabtay sida hobyo iyo deegaamada iyo abaalaha iyo cadaaladmayo samafallada uu ka soo shaqeeyey oo wax ka soo qabtay waa u hambalyeynayaa haddana mar labaad waxaa lagu sii hambalyeynayaa ninkaas siyaasiga ah oo qaanka ah oo wax badan soo shaqeeyey oo galmudug wax tiro badan ka soo qabtay oo kalsooni weyn loo hayo ahmiyad weyn loo hayo jeclaan badan loo hayo rabiti badan loo hayo haddii uusan u talasilay waa u ducaynayaa waa u hambalyeynayaa ilaahayna wax khayr badan siiyo wax fiican siiyo sharaftiisa ilaaliyey karaamada qabiilka ilaaliyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaalo tanasulka sharafta badan oo u bilaabay dadka mudug oo u tanasulay masla sida la sheegay adeerkiis ninkii loodhan jiray odawaa waxaan leenaha waa wax lagu daydo waa wax sharaf badan dadka badan oo iska daba yaacahaya oo reer galmudug oo mudug joogana waxaan leenaha waraa lagu daydo sidaasoo kale raadka uu sameeyey oo sharafta badan oo tanasulka ah toddoba qof siddeed qof waxba keeni mayso hal kursi dhoobtoo ku kala dhitaa waxaan u hambalyeynaynaa uguna ducaynaynaa ninka la yidhahda magaciisa wasiirku xilka warfaafinta meel ronaylaha geeyo adeer iyo ninkii qaatana waxaan leenahay sidoo kale kuwii lugta allaha ka dhigo ilaahayna waa qaadire cashar baan leenahay sida wanaagsan oo firfircoonida leh oo iimaanqabka iyo sharafnimada leh oo uga tanasulay musharaxnimadii una talasulay walaalkiis odawaa oo ay weli tartan iskula jireen in walbalan rabay inuu meesha xildhibaan ka noqdo waxaanu leenahay alcadaala cadaaladda allah kuu qaado nin wanaagsan baa tahay nin sharaf lahaa tahay nin muuqaal oo magac lahaa tahay nin iiman lahaa tahay adowaana waxaan leenahay xilkaas isaga ah dad badan buu ka dhaxeeyey haddii ilaahay kugu guuleeyo oo yani mataqaanaa aad ku hawl gasho ummadda dalka iyo dadka ugu adeeg qofka ugu adeegin labaha ugu adeegin jacayl kale ma jiro yani mataqaanaa rabitinka waxaa ku rabi doona ama ku hadal hayn doona ama kugu farxi doona ummadda aad ka dhalatay iyo waddanka aad u dhalatay adoo maanta taagan yani mataqaanaa inaad cadaaladdii alcadaala wuu yani kugu soo wareejiyey inaad sharafkeedii muujisid xigeenkii warfaafintu sida uu sameeyey oo mas-uuliyadda leh oo inaa isqaqabsi aysan dhicin ah qof kaste oo sidaas waxaan ugu hambalyaynaynaa walaalka ka weyn oo la xusmada inay walaaluhu saa iskugu tanasulaan inay isku xusmeeyaan kuwii kalena si wanaagsan oo daahfuran ay u tartamaan sidaas ayaan dadka kulli faraynaa dadka reer muduga oo tartanka ku jira oo musharaxiinta ku dadashadaas inay sameeyaan uu sameeyey alcadaala
xigtayaal wararka doorashooyinka ku jirnahe diina doorashada labaad ee maamulka jubbaland ee magaalada garbahare ee xarunta gobolka gadow waxaa caqabada ugu weyn ee in lasoo gabagabay jadalka hortaagan ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaana markaas maamul goboleedyada iyo wasaar waxaana wasaar lagu eedeynayaa in ay qudoodu caqabada ay qayb ka yihiin islamarkaana eedano shaqsi arrimahaas ay ka leeyihiin haddii ay ugu talagalaan ay soo gabagabaygaraan ama ay soo gabagabayn karaan doorashada waqtigii ay u aasteen ee shan iyo tobanka bisha march haddaba arrimahaasi iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka sida waqtiga loo aaseeyey iyo haddii muddo kale loo baahdo oo dheeraad ah sida markaas ay ula tahay uu u dhigay mid ka mid ah hodaasha dhaqanka ee soomaaliya oo si weyn ula socda arrimaha soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waana wadan bedel jaamac xirsan laangare dadka telefoonka ay ugu waran
bismillahi raxmaan raxiim horta ilaahay baa mahad iskale idin kara raadiyo dalkan waa idiin mahad celinayaa waxaan idiin sheegayaa marka horta doorashadu qaybteedii dambeyd waa soo dhammaatay waxaa hadda haray waa wax yar hase ahaatee hadda ka hor hadallo badan oo iga duubteen baa waxaa ka mid ahaa labadii sano oo dowladdu qabsatay oo loo diiday oo qoladii la baxday maaragtay kala burburinta ay diideen iyo doorashadu waa isgarab soconayaan mid hor dhammaan doonana ilaahay baa og baa in badan iga duubteen warayayaashu iga maqan dhegaysteen nabadkaygii waa duuban yahay waa joogaa haddana waa sidii waxa weeye shan iyo tobankii beri oo lagu daray oo ra-iisul wasaaruhu uu ku daray shan iyo tobankii beri saddex beri oo berri ku jirtaa usoo ayaa ka hartay saddexdaa berina kuma soo dhammaanayaan inta hartay doorashada oo caqabado badan baa ka taagan doorasha doada marka waxaa caqabad ku ah oo dib ku ah lixdii shantii maamul goboleed ayaa caqabad ku ah maamul goboleedadiibaa caqabad ku ah ra-iisul wasaarihiibaa caqabad ku ah ayagii baa isku haystaan doorashadii nin waliba dan gaara oo asigu leeyahay masiirtanayaay wax dan guuda oo dalka iyo dadka u roon nin firinaya iyo nin ujeedaa midna ma jiro marka haddii ilaahay idmo bisha shan iyo tobankeeda dambena way qaadan doontaa oo inta ku dhiman hadda maaragtay oo dhowrka xabo oo ku harta hiib shabeelle iyo gaalkacyo iyo haddacdiid lafagareed waa soo dhammaan doonaan laakiin meesha ugu daran oo doorashada la hari doonta waa gobolka gedo gobolka gedona aad iyo aad iyo aad baa loogu gafaya shacabkaas waa lagu gafayaa doorashadaas waa lagu gafayaa waa dhul nabada waa dhul maaragtay ay joogaan ciidamadii amasom waa dhul laga heshiiyey waa arrin laga heshiiyey laakiin haddaas dib loo siyaadadeeyo waxaa lagu siyaadadeeya markii la yidhi guddi dambe waddaday wato degjar wato ha loo diro oo garbaari ha soo baareen kismaayana ha tageen iyadoo aad ogtahay intii hore ee guddi oo tagtay iyo intii heshiisoo laga galay oo ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed ugu dambeeyey iyadoo aad ogtahay oo balantu ahayd in la tago guddiga doorashada loo diro wixii oo dhan waa lagu galgasha marka aniga ma aqaana taas meelay ku dambayn doonto laakiin doorashadan shar iyo khayr wixii ay la timaado ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed maxamed xuseen rooble ayaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya intaas anaa waayahay nabadoone waa maasantahay marka waxaa sheegtay in caqabadooyin waaweyn ay jiraan oo xitaa iyagoo mas-uuliyadda ay saaran tahay ay caqabad ku yihiin madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha marka caqabadaas oo ninba shaksigiis wax u raadinayo waxaa loola dhiiban waxay tahay waa ummadda danta guud in ay dhibaatada haysto laga baxsho waddankan madaxweyne loo yeelo xilli kalguula lagu daya in laga saaraa la rabaa marka maxay tahayba ujeedada gaarka ay ka leeyihiin inay doorashooyinka daahiyaan
waxay ka tahay baan kuu sheegayaa doorashada inay daahiyaan waxay ka tahay horta dowlado shisheeyaa dabada kula jira waana qaybsan yihiin toddoba nin baa doorashada loo xil saaray toddobada nin waa shanta maamul goboleed ee gobolka banaadir iyo ra-isul wasaaraha mas-uulka ah guddiga loo bixiyey madasha wadatashiga qaranka ama madasha qaranka waa toddobadaa nin toddobadaasna saddex nin waxay diyaar u yihiin oo ay la dagaalamayaan oo ay xabad iyo qori iyo qofka sool isku taagayaan madaxweynaha hadda xilka haya isaguna ku soo noqonin oo aan tartan u gelin ayay ku taagayin ma noo sheegi kartaa dadkaas aad sheegtay inay inuu soo laaban ay doonayaan magacyadooda haa waan idiin sheegi karaa waayo noo sheeg waxaa marka ka mida madaxweynaha puntland midka jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha laftiisa saddexdaa nin raalli kama ahan mana doonayaan in madaxweynahani beri ka maalin xilka ku soo laabto saddex afarta kale oo saddexda maamulood gobolada kale iyo gobolka banaadir ayaguna waxay doonayaan in dowladdan hadda xilka madaxweynahan xilku ka dhammaaday inuu xilka ku soo noqo sidaa darteed qolo walbana dowlad shisheeye dabada kula jirtaa kuwa hadda xilka haya iyo kuwa kale u diidanta dowlado shisheeye dabada kula jira ala iyo dan soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed iyo arrin soomaaliyeed oo laga talinayaana ma jiro eedna walba wuxuu fiirsanayaa kursigiisa iyo dantiisu fiirsanaya daybaata horta waayahay arrinta karbaharay haddii aan eegno nabdoone dabcan heshiis baa la gaaray sabatii september baan ognahay in wax aan laga bedelin sidiisa loo dhaqangelinayo oo madax maamul gobolleed intoodma hadda ay ku shaqeeyeen marka waxaa la isku haya waa garbahare jubbaland oo ilaa imikaba kuraas lix iyo tobanka aan la shaacin madaxweynaha wuxuu sheegay guddiyada inaa caqabada halkaas ay ka jiraan amniga iyo dhaqaale maamulkina waxay leeyihin waa ku shaqeyn karnaa oo doorashadu ay ka dhacaysaa marka ra-isul wasaarahana guddiba u magacaabay marka arrinta garbahare sidee kuma muuqataa
aniga bay maqlaysaa maamulka jubbaland toban sano maraya toban sano tobankaa sanada garbahaarley gobolka galooyinka maamulka jubbaland waa kala goonaaya meeshaa dee waan garta dowladdan hadda xagkeedu dhammaaday ayadoo ay sidaa u kala taaganyaysa kuma ay guulaysan karin asagu tobankaa sana kuma guulaysan inuu heshiis ra-iisul wasaaruhuna muddo yar buu joogaa xilka muddadaa yarna kuma guulaysan inuu heshiis heshiisku marka wuxuu ahaa oo siteembar lagu galay heshiis oo maaragtay wasiiradii ay galeen ma- maamul goboleedada ee arrimaha gudaha ay soo galeen iyo ra-iisul wasaaruhu markuu tegay garbahaarna inuu kala tegay ay soo galeen oo kismaayo soo galeen wuxuu ahaa in doorashadana la qabto inuu heshiisiinta jubbaland dib loo dhigo oo dowladda dhalan doonta ay jirto inuu heshiisiinta qabto haddii baata waan garta aad ku fiican sidaas darteed markii ugu heshiiyey doorashadiina laha la bilaaban layiri maamulka jubbaland wuxuu aad ugu galgashay asaga oo taageero ka helaya jubbaland puntland inay oo doorashada hal meel in badan bay doorashadu jirin hadba geed baa xanaga looga saaray hadba geed baa xanaga looga fujiray markii lagu bilaabay goob doorashadii labaad oo baraawo lagu bilaabay oo beledweynada lagu bilaabay oo lagu bilaabay gaalkacyo yaa waxay noqotay haddana joojin weynaya see ku joojina heshiiskii hore inta ka baxdo guddi cusub ha laca magacaabo ra-iisul wasaaruhu qaabkaas guddi hore magacaabo si loo jiido oo shacabka reerkana u kacaan dabadeedna la yidhahdo meeshii aadka kaga jiro adeerkaa runta isu sheeg ilaahay baanu ka cabsanaynaa biniaadan ka cabsana cidnana anigu dhinacayga aakhir ii geysay heshiiskii hore oo saxda ahaa oo lagu wada heshiiyey oo cid walba saxeexaysaa haddana waxaa la taaganya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbaland iyo ka puntland iyo urarka yaawo afartaasoo wada jira in la yidhaahda jada lagama qaban karo oo amni kama jiro waayo ciidamada amni soo daajiyo oo garoonka ilaalinaya oo doorashada ilaalinaya oo amni soo daajiyo see markay amni la-aan uga jirta baraawe oo madaaficda al-shabaab ku dhacayso yaa doorashadii laga qabtay beledweyne oo qaraxaad aragtay maalin walba ka dhacayo yaa doorashadii laga qabtay xabadi kama dhacayso marka arinkaasi waa mid ujeedale mas-uuliyadeedana waxaa qaadanaya madaxweyne ra-iisul wasaaraha dowladda oo mas-uul ka ah doorashada isagaa qaadan doona ama ha ka reebo ama ha ku soo daro wasalaamu calaykum waayahay een, gabagabada marka hadda een, si guud marka aad fiiriso jadwalka hadda lagu heshiiyey shan iyo tobanka maarso ee hadda saddexda cishaa wax yarka ay ka harsan tahay waqti dheeraada ayay u baahan karaan ilaa iyo imise ayay sii soconaysaa bisha abriil oo hadda markaasi soo socota ilaa iyo meeqa maalin ayaa laga qaadan karaa ay kula tahay ama maalinta naftirkeeda dhexdeeda haddii ugusoo gabagabayn karaan waqti ay ku darsan hakeena beelaagta horta ilaahay baa inaga og inaan gaaraynay in kale waa waqti anigu tafakarkaygu wuxuu ahaa in bisha saddexaada maaris sodonkeeda soo gabagabowda doorashadu bisha abriilna guddoomkii la doortay iyo madaxweyne oo dowlad dalku yeesho laakiin isheeda iima muuqato haddii aan ra-iisul wasaaruhu arrintan wax ka bedelin oo uusan nimanka iska celin ra-iisul- maamul goboleedada oo weliba jubbaland iyo puntland uusan iska celin oo meel iska saarin doorashada garbahaarniina uusan asagu gacantiisa ku qaban arrintaasi baaqaan meel ku bixi doonta fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nusmilyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nusmilyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka loogu hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tillaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kalay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahayn ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smarta ah tii aad doonta postbaid iyo prebaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
shirkadda fatax general trading company waxaa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimala la raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baan kuu qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga kaabaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqdo uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiima
dhexe barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saaraadii haddana sina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal markana haddii aan kusii socno qodobadii aad hore usoo maqasheen barnaamijka wareega ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ayaa howlgallo ballaaran oo kan ah al-shabaab waxa ay ka fudeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada dowladda ayaa howlgalkan waxay si gaar ah ay ugu fudeen deegaanka lagu magacaabo jambuul oo markaasi jambuluulah oo markaasi saldhigyo ay ku lahaayeen al-shabaab saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaas uu siin socon doono islamarkaana deegaanada ku tirsan gobolka shabeellaha hoosena ay ka fulin doonaan dhinaca kale ciidamada ayaa howlgallo kale waxay ka sameeyeen tuulooyin kale oo markaa gobolka shabeellaha hoose ka tirsan gaar ahaan degmada afgooye tuulooyin hoosmaaya waxay dhinacyadu ay sheegeen markaas in howlgalkaas ay ku dileen dagaalamada ka tirsan al-shabaab inkastoo al-shabaab dhankooda aysan ka hadlin sheegashada ciidamada xoogga ee ku aadan dilalka ciidamada xoogga ay sheegtay in halkaas ama howlgallada ay fuleen kadibna ee howlgallo markaasi ciidamo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiib yaal maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay xaaladaha amni ee degmadaas iyo horumarada kala duwan ay ka sameeyeen gudoomiya ku-xigeenka degmada warbaahinta shir jahad u qabtay ayaana faahfaahin ka bixiyey kadib howlgallada iyo sidoo kalente amarada ay ka soo saareen dhanka ammaanka iyo howlgallada kala duwan ee ciidamada ay ka wadaan
marxalado badan bay caawa soo martay oo colaado leh oo maaragtay dagaalo sokeeya leh runtii caawad waaq afartii bilood shantii bilood oo hadda aan anagu joognay waxaan degmadan aan ugu nimi xafiis cusub iyo bej cusub sistamkeedu wuxuu ahaa sistam fadhiya ma ahayn oo degmooyinka kale siday hadda ku shaqeeyaan markii aan aragnay inaan degmadu aysan sistem cashuuraad lahayn sistem amni lahayn sistem maaragtay bilic iyo nadaafad aysan lahayn waxaan qorshaynay inaan amniga iyo bilicda degmada wax ka bedelno sida hadda ay tahay waxaan bilownay nadaafadda iyo bilicda degmada muddo toddoba beri olooleheeda bilownay markaan degmadii iyo nadaafadii qashinkii degmada laga nadiifiyey waxaa caqabad noqotay amni darada sababtoo ah haddaan la helin security daba jooga dadka qashinka meelaha maaragtay aan munaasabka aan lagu daadinaya looga hawlgelin wixii waxay noqonaysaa nadaafadii ma noqonayso wax maaragtay seef ah kadib waxaan bilownay maadaama ay caqabad noqotay amni la-aan iyo ciidan la-aan waxaan sameynay ciidan j s f la dhaho oo ugu talagalnay ciidamada nabadgelyada degmada oo ay inay xoojiyaan ciidanka booliska degmada cawdal ciidankii waxay ka howlgaleen degmada waxaana ku dhintay howlgalakoodii waxaa ku dhintay laba nin oo dhallinyaraa ilaahay u naxariisto kadib shilkaa markuu dhacay kadib waxaan tala aan dib iskugu soo noqonnay mas-uuliyiintayda ugu sarsaraysay degmada waxaan isla oga fiirfiirinay bal habka degmadan halkeeda iyo amnigeeda loo sugi karo research badan oo aan samaynay oo aan la kulannay guddoomiyaasha laamaha xaafadaha odayaasha dhaqanka ururada haweenka ururada dhallinyarada dhammaan khabiirada ku xeel dheer degmada in badan soo joogay oo marxaladii iyo xaaladihii soo gudbay kasoo gudbay waxaan ogaanay magaalada inay yaallaan hub badan magaaladanuna aysan hadda argagixiso iyo dhibaatooyin maaragtay qurqolatooyin deegaamada soomaaliya kale ka jira aysan ka jirin magaalo nabadgelyo tahay dad ehelo inadeeran ay degan yihiin dadka wax dhibaataynaya waa nin toorey wata oo mobeel furta iyo nin maaragtay cabtooy ah oo waxa weeyaan la yaqaano in heel heel loo yaqaan qofkaas ninkaas dadka dilaya ama qofka dilaya waa nin adeerkiis iyo walaalkiis iyo aabihiis iyo hooyadiis iyo nin adeeradiis magaalada joogaan oo la yaqaan waxaan kaloo ogaanay in nabadgelyada amni la-aanta laga sheegaya caabudu ah in ay tahay waa intaas oo keliya intaasna waxay u baahan tahay in ay marka hore ay oday walba oo nabadoona oo isima oo ka hawlgala degmada caabadu aaq in uu ilmihiisa ceshto oo qabsado waayo mas-uuliyad baa kaa saaray ilmahaaga waxa uu wanaagu keenana ajar baa ku leedahay waxa uu xumaan keenana waxaan u baahannahay bishii barakaysaneed ee rabadaan baa soo socda degmadan inay noqoto nabadgeli inaan ka wada shaqayno haddaan nahay shacabka caabud waaq haddaan nahay maamulka degmada gudoomiyaasha xaafadaha iyo laamaha saraakiisha maaragtay taliska kala duwan ee ciidamada odayaasha dhaqanka culimada haweenka dhammaanteen inaan ka howlgalno oo ka shaqayno nabadgelyada degmadan waxaa jirta lambar furud oo aan rabno call center la dhaho oo aan rabno in saldhiga aan dhigno oo two two eber afar ama laba labo eber afar ah lambarkaas waxaan rabnaa inaan u isticmaalno dadka shakhsiyaadka ah ee magaalada khalkhalka u wada inay bulshadu soo gudbiso inuu qof walba adoo shaahaaga cabaaya inuu meheradaada fadhiya ima gurigaaga jooga haddaad aragto qof khalkhal degmada ku wada ima dhibaato ku wada inaad lambarkaa furud soo wacday waxaa ka howlgeli doona ciidanka ammaanka degmada waxaan kaloo rabnaa shacabka degmada caabudwaaq inay u diyaargaroobaan waxaa degmada imaan doona ciidamo kala disan waan ugu talagalnay inay xasiliinta wixii awood u baahan ay xasiliyaan waxaa kale ay qaban doonaan waxaa ka mid a wadafarista wadafarista oo wadooyinkan wada xiran wada dhagaxa la wada dhigay waxay kaloo ka howlgeli doonaan dadkan wadooyinka qashimada dhiga oo qashinka maaragtay wadooyinka ku daadiya dhammaanteed howlahaas waxay bilaaban doonaan waqtiyo dhow waxaan rabnaa inay shacabka caawudo oo ciidamada lala shaqeeyo inay bulshadu ku baraarugsanaato in ciidamo amniga iyo nadaafadda iyo wadooyinka furaya ay soo galayaan degmada inay ka howlgeli doonaan laamaha xaafadaha gudoomiyaasha laamaha iyo iyo bulshadaba intaba iyagana waxaa ugu baaqaynaa inay si gaar ula shaqeeyaan ciidamada
waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee dalsan magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha qodobbo kale ayaa inoo socda hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha
nabaddu waa aasaasidda xiriir aan iswaafajinno hadba heerka uu gaari karo
marka aan ku dadaalno nabadgelyada guud ahaan dembiiluhu ma heli doono meel uu ku dhuunto
jidhka oo caafimaad buuxa inoo hela waa innaga oo nabadda iyo wada noolaanshaha ku dadaalna
nabaddu waa nafta oo caafimaadka jidhka wanaajisa sidoo kale waa calaamad muujinaysa dheelitirka horaa loo yidhi nabad caata ah ayaa ka wanaagsan guul buuran
soo gudbinta farriintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
asalaamu calaykum halow kabtan sareebaanidheh baay baay covid sagaal iyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaanu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga wuxuu sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafirusku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka markay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramaya aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira fariimihiinna ii sheegaya sidaad u caqli badanahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo uniliver
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaal iyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaad mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga wuxuu sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafirusku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka markay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramaya aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira fariimihiinna ii sheegaya sidaad u caqli badanahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo uniliver
Thank you.
saaxiibayaal guud ahaan nacawa barnaamijka wareega halkaas uu ku egahay cabdinaasir maxamed maxmuud ayana barnaamijka nala socodsiinaya soo nasaaray cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo